أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho dowladaha isbahaysiga gaalada eu sum ayaa si cad u sheegay in rajabeel ka muujinayaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya ku dhowaad boqol ruux ayaa ku dhimatay duqayn saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen xero qaxooti oo ku taalla dalka yemen in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsana golaha dawaaqiidda riddada ayaa ku dhawaaqay in xilka ay ka xayuubin doonaan murtadaada madoobe sidoo kalena soo dooran doonaan guddoomiye cusub kulan u dhexeeyey waxgaradka beesha hiraab ayaa ku soo gebagaboobay degmada jowla ee wilaayada mudug beesha juuraan ee degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo noolaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ay rabaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay soddonka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isigii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic lagu garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan haya howlgalladan oo isugu jiray duqeyn qarax dil ikhtiyaal ah iyo dagaallo toos ah waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir baay shabeellada dhexegeda iyo bakool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay saaka madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay ku leeyihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo cadowga allah lagu gaarsiiyey duqeyntaas dhanka wilaayada shabeellaha dhexe weerar saaka ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaaba geed caglow oo siddeed kilomitir u jira magaalada jowhar ayay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaankaas waxaana halkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah iyadoona laga soo qanimaystay qori boosh iyo mooto bajaaj dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha deegaanka yeed qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay goob ay ku shirayeen saraakiil ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban deegaankaas dhanka wilaayada gedo howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo ayaa lagu dilay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray indhabuur axmed deeriye dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay weeraradan ka kala dhacay wilaayaadka bakool banaadir shabeellaha dhexe baay iyo gadow waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid abu xasaan dowladaha isbahaysiga gaalada eu som ayaa si cad u sheegay in rajabeel ay ka muujinayaan howlgalka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi cali yare wargeyska the star ee kasoo baxa gudaha dalka kenya ayaa sheegay in howlgallada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay si weyn u kordheen xilli qayladhaan culus ay kasoo yeerayso isbahaysiga kufaarta afrikaanta ee eu som hogaamiyaashii ka kala socday dalalka ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ee ka qayb galay shir laba cisho ka hor ka qabsoomay dalka uganda ayuu wargeysku sheegay inay cambaareeyeen dhaqaale la-aanta soo wajahday eu esom waxaa kale oo horjoogayaashani ka dhawaajiyeen ayuu yidhi wargeysku in howlgalkii kan ka horeeyey artemis loo waayey ilaa haddana aan la siin qayb ka mid ah lacagihii loo ballanqaaday oo xaddigeeda ay ku sheegeen sagaashan iyo lix milyan oo dollar wargeeska the star waxaa kaloo uu sheegay in war-saxaafadeed ka soo baxay shirkan lagu sheegay in maalgelinta ugu wanaagsan ee la sacdaalin karo islamarkaana la hubo inaanay go-eynin ay ku xidhan tahay hirgelinta qaraarka waxaa loogu yeero qaramada midoobey ee tirsigiisu yahay laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban ee soomaaliya qaraarkan ayuu wargeysku xusay in la ansixiyey diseembar labada kun saddex iyo labaatan kaasoo si buuxda u ogolaanayay in la tixgeliyo codsiyada waxaa loogu yiro howlgallada nabad ilaalinta midooda afrika ee helista deeqo ka yimaada qaramada midoobey oo miisaaniyadoodu dhan tahay toddobaatan iyo shan boqolkiiba wargeyska waxaa kale uu hoosta ka xariigay in kelmad uu goobtaasi ka jeediyey guddoomiyaha midooda afrika murtadka lagu magacaabo maxamuud cali yuusuf uu ku sheegay in howlgalku uu wajahayo caqabado dhaqaale islamarkaana ay jiraan dalal aan si buuxda u hirgelin qaraarka ee soomaaliya xogayaha fulinta igaad oo isagana goobta ka hadlay ayaa shaaciyey in caqabado ka daran kuwii lasoo dirsay atamise uu wajahayo howlgalka e u som kuwaas oo khatar gelin kara ayuu yidhi baahida degdega ah ee loo qabo ciidamo dheeraad ah xogayaha fulinta igaad ayaa intaasi ku daray in weerarada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen bilihii u dambeeyey ee bilowga sanadkan labada kun shan iyo labaatan ay baabi'iyeen inta badan wixii muddada dheer ay dhisayeen isbahaysiga gaalada midooda afrika waxa uu soo hadal qaaday wargeysku weerarkii dhacay khamiistii ee mujaahidiintu ay kula wareegeen xeradii ay maleeshiyaadka calooshooda u shaqaystayaasha danab ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaad ku dhow boqol askari dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa si cad ugu dhawaaqday in aanay sinaba lacag dambe u siin doonin howlgalka e u som ha noqdo mid hoos timaada qaraarka u n-ka ee amba xitaa mid ku salaysan qaab isku dhafan sidoo kale dalalka midooda yurub ayaa iyagana qaatay go-aan la mid ah midka maraykanka mahadsanida caliyare ku dhowaad boqol ruux ayaa dhimatay duqayn saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen xero qaxooti oo ku taala dalka yemen marwaan maxmed ayaa si amba qaadaya ugu yaraan lixdan iyo sideed tahriibayaal ah ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cerka ah oo ay ciidamada saliibiyiinta maraykanka ka fuliyeen xero qaxooti oo ku taala gobolka sacde ee waqooyiga yemen sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaas carruurta la beegsada ayaa la sheegay inay ku xariisnaayeen ku dhowaad boqol qof oo u badan tahriibayaal ka soo jeeda etoobiya iyo dalal kale oo afrikaan ahaa kuwaasoo maraya yemen iyagoo doonayay inay uga sii gudbaan dalka sacuudi carabiya warbaahinta almasirra ee dalka yemen ayaa dhinaca kala sheegtay in siddeed qof oo ay ku jiraan haweenayo carruur lagu dilay weerar kale oo ka dhacay xaafadda taqbaan ee degmada belinxaaris ee waqooyiga magaalada sanca daqeymahan ayaana dhacay habeenimadii axaddii iyadoo sidoo kale la sheegay in maraykanku uu duqeyn ka fuliyey gobollada cimraan iyo sacda dariska dhexe ee ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee loo yaqaan santicom ayaa xaqiijiyey inay fuliyeen in ka badan siddeed boqol weerar oo ka dhan ah bartilmaameedyo ku yaala yemen tan iyo bartamihii bishii maarso hase yeeshee ma bixin faahfaahin ku saabsan weeraradii ugu dambeeyey ilaa hadda in ka badan laba boqol iyo konton qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarada maraykanka oo ka wada yemen sida ay sheegayaan ila madax bannaan oo la hadlay warbaahinta dalkaasa weerarada maraykanka ayaa imaanaya xilli xiisada gobolka ay sare u kacday iyadoo xutiyiintu ay horey ugu digeen duqeymo kale oo lagu qaado yemen dhacdooyinka noocan ah ayaa sidoo kale xasuusinaya weerarkii ciidamada sacuudiga ku qaadeen xarunug ah oo tahriibayaasha oo sacda ku taalla halkaas oo lixdan iyo lix qof lagu dilay sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobe waad mahadsantahay marwaan in ka badan boqol xildhibaan oo ka tirsan golaha dhawaaqiyda riddada ayaa ku dhawaaqay in xilka xayuuban ay ku samayn doonaan murtadaad madoobe sidoo kalena ay soo dooran doonaan guddoon cusub cabdiqani maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa lagu shaaciyey in xubnaha golahaasi ay diyaariyeen mooshin xilka looga tuurayo murtad aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka kooxda riddada xildhibaanadan oo tiradooda lagu sheegay in ka badan boqol xildhibaan ayaa waxay sheegeen in kulankooda uu ka soo baxay mooshin xilka looga tuuri doono guddoomiyaha golahaasi sidoo kalena lagu go-aamiyey inay doortaan guddoomiye cusub murtad aadan madoobe ayay ku eedeeyeen inuu albaabada u laabay xarunta daaquudka riddada kadib markii uu ka warhelay inuu socdo mooshin xilka qaadis ah oo isaga ka dhan ah murtad xildhibaan saadiq cabdulaahi oo ka mid ah xubnaha riddadaha ee ka qayb galay kulankaasi ayaa ka warbixiyey qodobada ka soo baxay shirka ay yeesheen war saxaafadeed kulan xildhibaanada golaha shacabka ay maanta isugu yimaadeen islamarkaana kaga arrinsanayeen xirnaanshaha kalfadhiga lixaad ee golaha iyo soo jeedinta mooshin xildhibaanada golaha shacabka ay ka keeneen guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dood iyo falanqeyn dheer kadib isla qaateen inuu yaallo mooshin dhammaystiran oo ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka aadan maxamed nuur aadan madoobe kaasoo yimid kadib markii uu ku xadgudbay dastuurka dalka xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka iyadoo kalfadhigii lixaad uu furan yahay ku dhowaad saddex biloodna aanu wax shaqo ah yeelan haddana fadhiyada golaha uu u xiran yahay guddoonka baarlamaanka si khilaafsan sharciga si ula kacana loo hakiyey howlihii shaqo ee baarlamaanka kadib markii guddoonku uu ka warhelay inuu jiro mooshin ka dhalan maadaama mooshin sharci ah oo dhammaystiran oo xilka qaadista guddoomiyaha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aadan maxamed nuur aadan madoobe ay keeneen in ka badan boqol xildhibaan oo u dhiganta tirada guud ee baarlamaanka haddaba waxaan u soo jeedinaynaa guddoonka golaha shacabka inay furaan baarlamaanka oo u xiran muddo ka badan laba isbuuc ama muddo ku dhow laba isbuuc go-aanka ka soo baxay xubnaha golaha dawaaqiidda riddada ee xilka looga xayuubinayo guddoomiyaha golahaasi ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay aada isu soo tarayeen inuu jiro mooshin ka dhan ah aadan madoobe oo xilka looga qaadayo mahadsanida cabdiqani kulan u dhexeeyey waxgaradka beesha hiraab ayaa kusoo gabagaboobay degmada jowle ee wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinaya waxgaradka beesha hiraab waxay kulan socday muddo maalmaha ay ku yeesheen degmada jowle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay nuqabada wilaayada mudug ee beesha hiraab iyo mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga ee mudug waxaana kulankaasi looga hadlay qodobo dhowr ah uu ka mid yahay boobka khayraadka dalka uu ku hayo murtad xasan gurguurtay iyo madax ku-sheegga kooxda riddada soomaaliya nuqabada beeshu waxay baaq toobadkeen ay u direen maleeshiyaadka murtadiinta u nasab sheegtaa beesha hiraab haddii ay ka toobadkeenaan falka ridinimo ay ku jiraan ay si wanaagsanna u soo dhoweyn doonaan wixii ay la yimaadaanna loo lacageen doono insha allah nuqabada beesha hiraab waxay bogaadiyeen guulaha muslimiinta allah uu siiyey shirka shacaarkiisu waxa waaye fa ina xisballaahi hum lghaalibuun mujaahidiinta guulaha ay gaareen iyo farxadda aan helnay oo ilaahayna siiyana ilaahay noo siyaadi magaalooyinka welina gacanteena ka maqan iyo dhulkan weli cadowga ay ku dambeeyaanna ilaahay gacmaha mujahidiinta soo geli cadowgana jabya hasiima allah waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeenna oo xaraashaya xasan gurguur oo uu si qarsoon gaalada iyo si muuqataba u wareejinayo waxaa la wareejiyaa qofku wuxuu wareejiyaa damiir iyo da iyo dadnimo iyo caqliga ka dhammaadaye waxaa la wareejiya wax adigu aad leedahay wax adigu aadan lahayn haddaad dukaanin leeyahay inta furto tiraa dukaanka sraashigaya hala kala qaato beenaad sheegaysaa lama welihid dukaankee maal uusan lahayn iyo dal uusan lahayn uusan waxba ka ahayn waxbana kulahayn maalin walba dhiibaya waxaan leenahay ninkaasi iimaankiisii iyo diinkiisi waa gatay taman qaliil uu siistay dalkeenana waxba kama bixi karo wixii u ansixiyay waxay noqotee ordogan inuu ku faano baarlamaankiisa inta hor tago khayraadka soomaaliya boqolkiiba sagaashan anaa iska leh baarlamaanka soomaaliya waa ansixiyey madaxweynaha soomaaliya waa ansixiyey inuu baarlamaankiisa ugu faano shanna waxaan siinayaa ninkaasi gurguurtaa hadda hadday wax ku tarayso waxaan rabaa inantaan aan ku daro baaq aan u jeedinayo dadka la qalday oo lasoo xashidiyey oo macawisleyda leh oo murtadiinta leh ee dabka lagu shubayo oo maalin kasta aan arkayno markii la qabto waxay leeyihiin tuutaa xoogaa nala kulgeliyey waana la soo qalday habartay iyo aabahayna iskala joogaa ii fiicnaay inaan xamaali noqdaa ii fiicnaay ninka iga dambeeya hooyada cagaha u dhaq kuwa leh marka hore la soo qalday hortaa ka fiirsadaan inaan la soo qaldin oo aan ilaahay diinkiisa iyo kitaabku soo duulin oo aysan balaayo xaabaqaad aysan u noqon wala dardaarmayna waxaan leenahay barnaamijkaas horena waa idinkala hadalnay haddana waa idinkala hadlaynaa ka soo laabta diinkiinna dalkiinna dadkiinna u soo laabta ilaahay u toobad keena ka soo baxa hadda maanta waxaan ognahay kuwa xardheero lagu haayo ama ceeldheer lagu haayo oo hiraab ah oo macawisleyda ah beenaa loo sheega nimaan berri waxba u gelaynaa been u sheegaayo nimaan oda ka ahaynaa been u sheegaayo waxaan leenahay hiraabow indhaha kala qaada wixii baaba'ay wixii dhintay waa dhinteen caana daatay dabadoodaa la qabtaa meel kasta oo lagu dagaalamo waxa ku dhimanaya waa wiil habaru dhashay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee muwaxidiinta ah dakiga ee dhugmada leh ee dalkooda raba oo diintooda ka run sheegaya oo diin ay u tahay ilmahoodana dhalay inay ninkan aysan cidna ugunsanine ay birtooda la baxaan oo cadowga islaamka nimayo aan cid gooniya lagu hadlayne sidaan u noolnahay aan ninkan isagoo isaga wada qabanno waxaad arkayseen kii lalahay waa taliyaha ciidamada soomaaliya iyo kii lahaa waa idin xirxirin shuute iyo samey kii ummadda isbaarada ku laayay iyo sambaloolsho laleeyahay waa sirdoonka soomaaliya sirdoonka soomaaliya ma ahane waa sirdoonka gaalada kanu taliyaha ciidamada ee soomaaliya ma ahane waa taliyaha gaalada kanu maxkamaddii soomaaliyeed ma ahe eh waa maxkamaddii gaalada ilaahay subxaana wa tacaalaana hor buu noogu sheegay meesha gaaladu ay ku dambaynayso ayagana hadda ninkii aqli lahow waad aragta meesha ay ku dhammaadeen oo inta ka lugeeyeen meesha la yidhaahdo aadan yabaal ood lugeeyeen oo matabaan mareen oo gurceel mareen oo cadaado mareen oo baxda oo wisil mareen oo hobyo ka soo jiireeyanay baabuurtoodii halawadiiba meel u soo tagay jabkaas alle subxaana wa tacaala qadireye annaga awooddeenna ma aha alxamdulilah waaliga wilaayada islaamiga mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa kelimad ka jeediyey kulanka beesha hiraab futuuxaadka iyo furashada ilaahay uuna siiyey labadii bilood oo ugu dambeysay cadowgii aad garanayseene muundaanyereeyahay wakhti dhow maanta dufulihiisu dabayshaa kala qaaday xamraa saaka madaxtooya la isweydiiyaha iyo garoonkii muqdishoa la isweydiiyaha yaa ilaalinaya iyo yaa la aamin karaa ilaahay baa ku mahadsan waan u mahad celinaynaa beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda uruurisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadowgaas ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan u istaagaan ayagana waan u mahad celinaynaa waxaan rabnaa inaan u ducayno hambalyayno bogaadinno wiilasha mujaahidiinta ah ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo ummadda muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruuxa muslimka ah ay u ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyey ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay kitaabkiisu inuu ka taliyo adduunka oo dhan raayada tawxiidka laga taago soomaali waxaan rabaa inaan idhaha war soomaaliyey xasan gacmo gaala waa kaas saakey adduunka wax ku kala qarsoon ma leh haddaad lahedeen badda iyo berigaba waxbaan ka sugaynaa ceel shidaalaan oo baqaysa haddaad lahedeen ninkaasi dulaal weliba aan qaadan waaye wax dulaal qaata aan qaadan waaye laakiin waxa hadda a odayaashu ka hadlayeen oo maantay social mediaha yaalla oo soomaaliyu ay wada ogtoon wax qarsoon la arag taasna waxaan leeyahay soomaaliyaan leeyahay xasan waxaan rabaa inaan idhahdo war xasanow maanta talanku siiha nin tala bixiya maanta waxaan isleeyahay ninkii kuugu roonay inaan noqdaan rabaa xasanow ilaahay u toobadkeen nabadoonnada beesha hiraab waxay u taagan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dhallinyarada ka soo jeeda beesha hiraab uu ku adeeganayo xasan gurguurte mahadsanida cabdiraxiin beesha juuraan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo noolaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka casaam carafaad ayaa iigaya warbixintan munaasabadani xoolo ku wareejinaysa jifada waaqle oo ka tirsan beesha ajuuraan ee degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada bu'aale jifada waaqle oo ka tirsan beesha ajuuraan ayaa munaasabada waxay ku wareejisay laba boqol oo neef oo ari ah oo ay ku garab istaagayso halkanka ka socda bariga afrika iyo ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xiran furimo hore ee dagaalka munaasabadan waxa ugu horeyn ka hadlay nabadoonada iyo waxgaradka beeshaasi oo uu ka mid yahay uwaas muuse maxamed qalinle waxaan joognaa magaalada bu'aale halkan waxaa lagu soo wareejiyey ari ah tiradiisa laba boqoloo neef waxaana soo wareejisay beesha ajuuraan gaar ahaan beesha maaragtay waaqle insha allahu tacaala beesha intaas leh maku ahkaa doonto wayna ka badnaan doontaa intaas ka badan insha allahu tacaala laba boqoloo neef aan ku wareejinay halkan waxaana lagu wareejiyey uwaas muuse waxaan rabaa marka xoolaha maanta aan keennay oon ka soo qaadnay beelwenta waaqla ajuuraan waxaan ula jeednaa gaalada reer yurub markay isbahaysteen oy dhaqaalahoodii raadiyeen oy islaam kula dirireen oy damceen in mataqaanaa muslimiinta lagu gumaada ay damceen raayada tawxiidka in dhulka ay dhigaan saas dhaqaalahooda ay ku dhigaan ay damceen annagana ilaahay yaa diiday taasida annagana waa diidnay waxaan u istaagnay inaan doonno maalkeenna inta tabarteenna eh ood maanta waxaan meeshaan joogno waa ari waxaan doonaynaa insha allah reer yurubow dhaqaalahaadii keen intaad islaamka ku burbur lahayd damacaada iyo hamigaada saas waay annagana waxaan dadaal ku bixinaynaa dhaqaalo waxaan leenahay nool in nood geeli geesle waxaan leenahay waxaan doonaynaa insha allah inta nolosheenna ka dhimin inaan ku bixinna jihaad fii sabiililah ilaahay kitaabkiisaan ku taageerna naf iyo maalna aan ku bixinna hamigeennana ma aha muqdishoaan la qabanaa insha allah maqsadkeenna maalkeenna ilaa baytulmaqdis aan ka xorayna insha allah xoolaheena waa soconaayeen insha allah xoolihii idaahay waxaan ku wareejinnay nabadoon bullo oo ah naqiibka beesha waaqla asagana waxaad ku wareejin doonaa ugaaska beelwenta ajuuraan maanta marka inta waxaan u joognaa in aan bixinno xoolo jihaadkaas ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa in lagu bixiyo la rabo aan ugu tala galnay anigoo ah cabdiraxmaan cabdi buule gaar ahaan beesha waaqle nabadoonnideeda ka wakiil ah waxaan maanta meeshaan ku wareejinaynaa ari ah laba boqoloo neef oo ay bixiyeen beesha reer waaqle oo ka dhalatay beelwenta ajuuraan insha allahu maalkaasna waxaan ku wareejinaa ugaaska beesha ugaas muuse maxamed qalinle ugaasow maalkaas ilaahay idinkiis biidni illaahi albaari raggaas walaalaha mujaahidiinta in loo dhiibay walaalihii kusoo bixiyeen waxaan rajayna insha allahu igal wareeg reer waaqlo laba boqoloo neefaan kala wareejiyey cabdiraxmaan bulla ayagu soo wareejiyey jufada reer waaqlo waaye anina waxaan ku wareejinaa waaliga gobolka sheekh cali darwiish ayaan ku wareejinaa gaar ahaan waaligeenna oo wakiil ka ah waaliga gobolka ayaan ku wareejinaa alwaaliyow iga qiblo laba boqoloo ari ah sidoo kale waxaa boqolaalka neef ee beesha ajuuraan ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta boogaadiyey waxgaradka iyo odayaasha qaar ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga jubbada dhexe anagoo eh beesha xawaadla beelweynta reer ajuuraan waaqla inay laba boqoloo neef ay keeneen oo ay ku wareejiyeen mujaahidiinta inaan markhaati ka ahay ee jifadii ee waaqla reer ajuuraan woolabahan meel unka talagalaya in laga taageera mujaahidiinta bariga afrika shabaab mujaahidiin waa lunka talagali ee ini oo dadka furumaaka jilbahiran luunka weela iidaan intag inka badanna saa dareerta qabaa'ilo badan oo bu'aala deganyaan lan welba intag iyo inka badan ee wasaawada ma hikowle awel ma ag walna horo luun dhiibi beeshiisu mahadnaqna oo maalkay sheentii oo ilaahay dartaas in la beedi waxaan ku mahadinayaa islaamka iyo ehelka iskugu imaaday halkan walaalaha ku dhiibay hoolaha tiradooda gaaraya laba boqoloo neef oo ajuuraan ehelka aan deegaanka nahay oo walaalaha nahay oo nasla deganahay beesha waaqle yaa dhiibtaan ilaahay hoolahooda iyo dadkooda ha u barakeeyo dhowaan ayay ahayd markii munaasabad ka dhacday isla degmada bu'aale odayaasha iyo waxgaradka beesha dabare ee wilaayada jubbada dhexe ay boqolaal neef oo ariga ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu